wayusanu waxaa loo sunneeyaa lilmusallii kii tukaday waxdahu kelidii wakadaa jamaacatan fil asaxi asax haddaan qabano jamaaco kii ku tukadayna waa la mide icaadatuha inuu soo celiyo salaadii ayaa la sunneeyaa maca jamaacatin jamaaco maceed inuu soo celiyo ayaa la sunneeyaa jamacadu si yudrikuha uu haleelayo yani waktiga uu ku soo haleelayo wa farduhu faralkiisuna aluulaa tooro weeye filjadiidi qowlka jadiid haddaan ku soconno wal asaxu asaxna waxa weeye annahu isagu yanwiinu la niyoonayo bithaaniyati ta labaad alfarda faral ayuu u niyoonayaa waxau ihi sheekhu waxaa loo sunneeyaa qofkii tukaday kelidii qofkii tukaday kii jamaaco ku tukadayna sida qowlka ansaxa isaguna waa la mide inuu salaadii soo celiyo oo jamaaco kale uu haleelayo waktigii salaadana yacni uu ku haleelayo iyo waktigeedii uu joogo oo jamaacadiina uu soo wada haleelayo inuu soo celiyo ayaa u sugnaatay xayla rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu tukaday subax dabeedna laba nin oo aan la tukanin ayuu arkay kasibi maxaa idiin diiday inaad nala tukataan waxay dhaheen guryahayagii ayaan kusoo tukanay rasuulku sala allahu alay slam wuxu hi markaa markaad soo tukataan guryihiina kusoo tukataan dabeedna masjidka aad timaadaan oo aad jamaaco geeshaan la tukada maxaa yeelay sunno ayay idiin noqonaysaa ayuu yidhi xadiid kale waxaa isagana ku soo arooray inuu yimi salaadii casaro oo laga baxay dabadeed inuu ni yimi masaajidka ayuu yimi dabeedna rasuulka sala lahu alay slam ayaa wuxuu hi yaa ku sadaqadaysanaya ninkaas oo la tukanaya dabeedna nin ayaa la tukaday labadaa riwaayaba tirmidi ayaa wariyey xasan baanu ku tilmaamay ka waa masale mukhtalafa oo kutub waaweyn laga qoray yani oo culimo fara badan ay ku tegeen inaan jamaca hore hadduu dhaco aan jamac dambe laga dambaysiinaynin ta axaadiisiana aada bay uga hadlaan inkastoo tani ay markaa inaanay jamac dambaba ahayn ay dhici karte soo qofku meel guri kusoo tukada ama masaajid kale inuu masjid kale markaa lagu jamacsanayo oo kii ugu horreeye u yahay inuu soo gaadho haddaba faralkiisii ma wuxuu noqonayaa tii hore ama kelida ama jamaacada uu kusoo tukaday mise tan dambe ayuu noqonayaa markaa wuxuu uhi wafarduhu faralkiisuna aluulaa fi ljadiid jadiid haddaan qabanno oo qowlka jadiid aan ku soconno faralkiisuna waxa weeye waa tii hore hayleedii xadiidka tan dambe wuxuu ihi sunno ayay idiin noqonaysaa buu yidhi midda labaad ee dalabkii iyo doonitaankii la yska doonayeyna taa hore ayuu ku dhacayy isaga qadiim waxa uu leeyahay faralku waa mid ahaantooda kii alla uu doono ayuunbuu markaa isagu ka dhiganaya waa mid ahaantoodubu isagu leeya waxba mid gaara uma cayimin asaxna waxa weeye buuhi inuu la niyoonayo ta labaad farad ayuu la niyoonayaa si dee sabaabka jamaacada uu helo ka waxaa culimada qaar baa bushiis halkaa ku keenay oo yidhi yacni qofku sidee buu faral u niyoonayaa iyadoo tii labaad aanay faral ahayna aynidhi sunno ayay ugu dhacaysaa sidee buu ugu niyoonayaa faralnimo haddana yani waxay leeyihin salaadii faralka ahayd oo uu soo celinayo un ayuu niyoonaya way macnaheedu walaa ruksata wax rukso ah ma laha fii tarkihaa qofku yani kategitaankeeda wax rukso ah uu u haystaa ma jirto wain qulnaa sunnatun aan nidhaahnaba sunna weeyaane ilaa bicudurin caamin cudurdaar caama mooyaane wadalika mithaal ka matarin waaba roobkii ow riixin caasifin ama dabayl daran oo billayli habeenkiia wakadaa waxalun shadiidun dhooba iyo dhooqana waa kulamido ayana daran cala saxiixi saxiix haddaan qabanno aw khaasin ama cudurdaar khaasa mooyaane wadalika mihaalka maradin waaba xanuun waxarin iyo kulayl wa bardin iyo qabow shadiidayni oo labadooduba ay adag yihiin ay daran yihiin wujuucin gaajo weeye wacadashin iyo oon daahirayni oo labadooduba daahirayn oo muuqda waxau leeyahay sheekhu wax rukso ah ma laha salaada jamaacada ka tegitaankeedu walow aan nidhaahan oo aan kuba soconno qowlkii sunnaha ku tilmaamay salaada jamaacadu inay tahay ila waa sunnana waa kiina soo yidhi waa fardulkifaaye waa farducayn saddexdaa hadal ayuuna soo yidhi marka waa sunnaba aan nidhaahan ee wax rukso oo ka tegitaankeedu ay leedahay ma jirto ilaa cudurdaar dee caama inuu jiro mooyaane rasuulku sal lahu ala slm wuxu uhi man samica nidaa falam yaatihi falaa salaata lah qofka aan qofka maqlaa dhawaaqa ee aan tegin salaadi uma jirto ayuu yidhi kada waa adilada yani xadiidkeeni waxau ka mid yahay adilada ay xujaysaan qowlka ama culimada ku tagtay in salaada jamaacadu ay farducayn tahay labada kale iyagu waa sunne ama waa faradulkifaaye ayuu ku tegey waxay leeyihin salaad bimacnaa kaamil oo dhamaystiran uma sugnaanin ilaa dee inuu jiro cudurdaar caama mooyaane oo waa maxay kamatarin dee waaba roob iyo baraf ayaa jira oo masalan qofkii marada ka qoynaya ama habeen ha ahaataa ama maalin ha ahaatee lianno riwaaya abu daawud iyo nasay ibnu maaja iyo ay warinayaan waxay tilmaameen saxaabadu inay waktigii sabankii xudaybiya sulaxa xudaybiya la yidhaahdaa uu dhacay ayaa waxay yidhahdeen xilliga zamanka xudaybiya ayaa roob ayaa naasiibay oo na helay bay yidhahdeen roobkaasoo aan xagga hoose kaba iyaga aan ka qoynaynin dabeedna kii rasuulka u dhawaaqi jiray ayaa dhawaaqo yihi salluu fii rixaalikum war guryihiina ku tukada buui waxaana lagama maarmaan oo loo shardiyaa dee qofka inay bixitaankaa uu roobka u baxayo roobka dhexdiisa u baxayo jamca u baxayo inay mashaqo ay kaga imanayso haddii aan wax mashaqo iyo wax dhibaato aanay kaga imanahaynin oo masalan dee daladiyo wuxuu isaga dhigo uu hayo masalan kabihii iyana aanay waxba kaga noqonahaynin iyada markaa cudurdaar uu qofkii jamaacadii kaga tago u noqon mayso aw riixin caasifin ama dabayl daran oo bileyli habeenkii dhacaysa taasina iyana cudurdaar ayay noqonaysaa labadooduna waa cudurdaar caam ahoo dadkao dhan wada qabsanaya mid gaar ahoo dadka qaar u qabsanaya ma aha maxaa yeele ibnu cumar aya waxaa laga wariyey inuu markaa salaad u dhawaaqay habeen qabow iyo dabaylu jirtu yidhi alaa salluu fi rixaal waxaan u dabeetay rasuulku muadinka wuxuu fari jiray habeenku marka uu qabow iyo roob leeyahay inuu yidhi alaa sallu fii rixaali waar ku tukada guryihiina mashaqo iyo dhibaato weyn ayaa ku jirtaa wakadaa waxalu shadiidun cala saxiixi waxaa kaluu yidhi iyadana dhoobadii iyaduna waa kula mid aadka u darayd iyo dhooqadii haddii ay jirto iyaduna waa kula mid oo cudurdaar ayay noqonaysaa ama habeen haata ama maalin ha haatee maxaa yeelay dee dhooqadu ayada ayaa ka daran roobka welibana markay dee shadiid tahay weeye hadday iska qabiir tahay ayadu waxba dhibaato male oo shadiidkana waxa weeyaan kadee qofka kabihiisii ay masalan ka dhooqoobayaan ee maryihiisii ay ka dhooqoobayaan ay kasoo wada gaadayaan wey kaas ayaa isaguna cudurdaar isaguna noqonaya oo cudurdaar caama isaguna weeyaan aw khaasin kamaradin ama mabaha mid caamahe waxa weeyaan waa mid khaasa oo waa maxay waa xanuun oo kale oo qofkii aanu ugu socon karaynin jamaacadii walow yaanu dee gaadhsiisnaaninba xad oo masalan qofka dee istaaggii salaada uu kaga dhacayaba yaanu gaadhsiisnaaninbe haddii xanuun qofkii uu hayo ay socodkii uu masaajidka u socon lahaa iyo jamaacada uu gaari lahaa ay ku adag tahay jamaacada iyadana waa ka dhacaysaa cudurdaar bay noqonaysaa oo waxay la mid tahay uun yani qofka oo ay ku adkaato socodkii iyo roob welibana dee waana xanuunka adag baynu isaga kii iska khafiifka ahay hadduu qofka masalan madaxun yar xanuunayo iyo hadduu ilig yar xanuunayo iyo oo aan waxa sii weynahayn kaasi cudurdaar ma noqonayo waxa iyaguna la mid a oo iyagu cudaadka khaaska ka mid a dee kulayl iyo qabow ayaa iyaguna ka mid a shadiidaynahoo iyaguna adag oo dee masalan mashaqada iyagana ka imanaysa ayaa iyaguna daran kulaylka iyo qabowgaa fara badan haddii qabow fara badan qofku wuxuu ka gashan aanu haynin ama uu kulayl fara badani jiro iyadana mashaqo ayaa ku sugan tii roobka oo kale ah ama habeen ama maalin midkay doontaba ha ahaatee culimada qaarkood ay ku gaabiyeen kulaylka salaada duhurun ay ku gaabiyeen horena waa taan usoo marnay inay sunno tahay salaada duhur in layska qaboojiyaa waxaa kaloo iyaguna kula mid ah juucii iyaba iyaguna kula mid ah wajuuc wacadashin daahirayni iyo gaajadii iyo oonkii oo daahirayn ayaguna laba daahirayn oo muuqda ay yihiin ow khaasin ka maradin waxarin wabardin shadiidayni kaa hore mid caama ayuu inoogu tilmaamay kana wuxuu ley ama cudurdaar gaara baa jira oo xanuun baa jira ama kulayl iyo qabow labadaba darayn baa jira wajuuc wacadashin daahirayn iyo gaajo iyo haraa daahirayn ahoo ayaguna muuqda maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi idaa wudica cashaau axadikum uqimat salaatu fabda-u bilcashaa haddii midkiin cashadiisa lasoo dhigo salaadiina la aqiimo cashada ku bilaaya buu yihi oo yaanu qofkuna degdegin inta uu ka faaruqayo waa marka dee weliba qofkii uu baahan yahay weeyaan lawaatin mukruhaadka kuma soo tilmaameynin wa mudaafacata xadain xada isnaa dafcintii iyo hortooggii ayaa isaguna ka mid a wa khawfi daalimin iyo daalim inuu uga baqdo calaa nafsi naf ow maalin ama maal wa mulaasamati hariimi mucsirin nin mucsira oo cayd ah kii wax ku lahaa deynta ku lahaa oo uu ka baqanayo inuu qabsado iyo wa cuquubatin cuquubo yurjaa la rajaynayo tarkuhaa yacni ka tegitaankeeda intaqayaba ayaaman hadduu maalmo maqnaado wacuryin qaawani weeye iyo wataahubin u diyaargarow lisafarin safar maca rufuqatin rufaqo maceedoo tarxalu yacni raranaysa oo guuraysa waxau leeyahay sheekhu wa mudaafacatu xadasin ayaa ka mid a waxyaalaha jamaacada rida qofkii oo dafcinaya xadas bimacnaa ama kaadibaa haysa ama saxara haysa ama riix baa haysa yani haddii qofkii uu kuwaa dafcinayo ay ku taagan yihiinna way u noqonayaan cudurdaar qofkii ay jamaacadii uu kaga tago lanna rasuulku sal l sl uhi laa salaata bixadrati acaamin walahuwa yudaaficu lakbasaan salaadi ma jirto yani goob cunta ay taallo iyo isagoo qofku dafcinayo hor taagan labadii xunxumaa marka jamaacadii wuu iskaga hadhayaa sunanimo qofkii si uu dee xadaskeeda isaga soo faaruqiyo oo haddii masalan oon iyo haraadii ay hayeenna dee uu xoogay sharaabayo cuntana uu soo qaato si uu salaadii khushuuc ugu tukado waxaa kaloo iyadoo kamid a khawfi daalimin calaa nafsin aw maalin waxa uu ka baqanayaa daalim ayaa wuxuu uga baqanayaa naf nafdiisa inuu dhibaato soo gaarsiiyo hadduu jamaacada u baxo ama xubin ama maal ama sharaf ama xaq uu leeyahay yani inuu wax soo gaarsiiyo ayuu ka baqanayaa waana xaqdaro ayaanu uga baqanaya wuxuu uga baqanayaana waa shay xaqdaro ah taana jamaacadu waa kaga dhacaysaa cudurdaar way u noqonaysaa haddii laakiin waxay leeyihiin waxaan uga baqanayaa dee xaqu ka doonaya ay tahay curdaan ma noqonayo waxaa la leeyahy qofkii meesha waynu xadiray xaqiina waynu iska ofiyaa wa mulaasamati hariimi mucsirin wa khawfi mulaasamati hariimi mucsirin bimacnaa qof cayd ah hariim asalka hariim min algharaam ayuu horta ereygu ka yimid haraamna dawaan baa la yidhaahdaa in cadaabaha kaana haraama yacni dee qofkan daynta kule ama lagu leeyahay meeshii doonid baa mar kastaba daa'ima baa ka dhaxaysaa haddaba ninka daynta lagu leeyahayna qariim waa la yidhaahdaa ninka daynta lena qariim waa la yidhahdaa hadda kii daynta lahaa baa loo jeedaa macnuhuna waxa weeye nin mucsir ahoo aan waxba haysanin ayaa wuxuu ka baqanayaa haddii uu masaajidka ka tago inuu ninkii daynta ku lahaa uu masaajidka isugu yimaadaan ku qabsado mar haddii uu mucsir cayda yahay oo aanu wuxuu iskaga furtana aanu ninkaa haynin daynta kula hadduu meeshaa ku qabsay masaajidka ay jamca isugu yimaadaan qofkii waa loo fasaxaya inuu jamacadii ka hadho laakiin waxaa laga maarmaanaya inuu mucsir yahay kii mucsirka isagoo hodanka ahaa la cudurdaar u noqon mayso ka mucsirkaa lafdiisa mar aan loo ogolaanayn baa jira marka aan loo ogolaanayn waxa weeye waa marka aanu sugi karayn marka loo ogolaya horta waxa wey marka aanu sugi karayn icsaarkiisa yani caydnimadiisa marka aanu sugi karayn wey hadduu laakiin caydnimadiisa sugi karayo dadkaa masaajid kusoo tukanayo dhama ay u cadaynayaan inuu ninkan cadigoon waxba haysanin waa inuu ka qayb galaa leano ilaahay muxuu yidhi ninkii aan isaga waxba haynin wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara intuu xelayo waa in laga sugaa waxa weeye waa marka aanu cadayn karayn icsaarkiisa wa mulaasamati qariimin mucsirin bimacnaa nin cayda kii qariimkiisa xoolaha ku lahaa buu ka baqanaya inuu laazimo u qabso cuqubatin yurjaa tarkuhaa in taqayiba ayaama ama yani cuquubo ayuu ka baqanayaa masalan tacziir ilaahay u sugnaaday ama markaa xad ilahay u sugnaaday ama qawd iyo qoorgoy marka waxaan u rajaynayaa in la iska daayo haddii uu maalmo maqnaado dee dadka muslimiintiina meel bay isku wadin waa intii meel joogtaaba way isku jamacsanayaan oo way isu imanayaan oo kulan bay goor walba leeyihiin markaa qofkan xaq baa lagu leeyahay ama in la tacsiiro wax dembi lagu tacsiiro ayuu galay ama qof buu xaq ka galay marka wuxuu isleeyahay laba saddex cisho haddaad indhaa ka yar qarsato oo lagu arki waayo waa la iska kaa saamaxayaa markaa inuu jamacada iska hada ayuu taana qofku leeyahy waa curyan qaawani weeye haddii qofkii uu mudugba yahay oo wax alla wuxuu xidhaba uu waayo isagana jamaacadii waa ka dhacaysaa gurigiisa ha iskaga tukada qaawanadiisa walow xataa haddaabu helayo yani wuxuu cawrada un ku asturo jamacadii waa ka dhacaysaa ayda mashaqa ayay ku sugan dee qofkii oo xidhan maryo aanu cunanin xayaataanimadu yidhahd haddii qofkii uu helo yani maryo aan u cunamin oo aan u wanaagsanayn oo qofkaasi yani qaybka uu bulshada ka tirsan yahay ku u cunamo hadduu waayo waa ka dhacaysa jamaacadii markaa weyn halkiisa iskaga tukada wataahubin lisafarin maca rufaqatin tarxalu waxaa kaloo kamida ayana diyaargarow qofkii u diyaargaro safar welibana isagoo raacaya rufaqo iyo saaxiibo yani horanayo tegiya oo ka baqanaya hadduu jamaacada u hadho nafdiisa ama maalkiisa ayuu u baqanaya ama maydada isweheshanayeen baabay ahaayeeno yani waxsha ayuu ka baqanaya dhibaato kaleba ka baqan maaye taana markaas iyana waa raacaya soosakaba wa akli dii riixin urmidu saaxiiba cunidiisuna kariihin kaas oo la kohdo wa xuduuri qariibin qariib xaadiritaankiina waa kole muxtadarin oo lagu soo xaadiray aw mariidin ama mariid bilaa mutacahidin aan cid ilaaliso haysan aw ama yaanasu bihi uuba weheshanayo waxau leeyahay sheekhu waxaa kamida waxyaalaha acdaarta iyaduna jamaacada ridda qofkii oo cunaa dii riixin kariihin shay ur u saaxiiba la naco ur la naco shay u saaxiiba hadduu qofku cuno jamaacadii waa ka dhacaysa waa maxay waa basashii waa toontii iyo wax liyaaliyo wixii la midka ahaaye yacni bukuurka iyo urta lahaa xadi rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi qofka cuna basal ama toon ama geedka kale kuraaska la yidhaha masaajidayada yuu usoo dhawaan maskigay usoo dhawan ama masaajidayuu usoo dhawaan malaaigtu waxay ku dhibtoonaysa waxa ibnu aadamku ku dhibtoonayo yacni cumar bin khadaab na waxaa laga sheegay inuu meelaha dabadaha baqiiciyo u saari jiray dadka soo cuna odhan jiray meelaha kujimasaajidka dabada ka dhigi jiray marka maxaa la mida amaba kasii xun sigaarkan iyo shiishadan iyo waxaanay dadku iminka ay cabbaan ayaa iyaguna kasii daran le basashan iyo toontan urtanaa lagu nacayay sigaarkiina waa ka ur badan yahay mala dee kaa iyo kii kale lamidkai cabuun baan u uraynin mooyaane dadka kale waa u uraya welibana aada buu u dhibaya anaasaa waa yani salaada talaawiixa lagu jiray min saf dhan looga tegey sidii kolba mid laba ragcadood markuu tukada uga baxayey saf dhanba looga tegeyba yani so baaki dhanba isku soo daba qabtaan sidi marka looma baahna waxaas yani qofku weli hadiyo golaalku basasha iyo toontayana waa markaa qaydinka lagu cuno ayay dhibaatadaasii leeyihiin haddii ayagoo la kariyey la cuno wax ura ana yar ayagu dhibaato ma laha oo cunidda lafdeeda un lama diidana ee waxaa la diidan yahay waa urta qofkiina waa inuu iska sii suuliyaa oo uu cadaydaa oo uu ka luqluqdaa haddii marka ay ka suuli weydo qofkiina aanu ula qistiin inuu jamaacada kaga hadho ayay cudurdaar u noqonaysaa welibana waxa haboon dee dadkaa lagu ibtilayaalaha ka daweeye yani inay bal awqaada salaada ay soo gelayso inay iska ilaaliyaan oy ka dheeradaan ayaa haboon markaa waxyaalo kale wax alla yaaliyo wixii iyaguna ur leh masalan haddii qofkii nabaro oo kale cudurka judaamka yani barasta wax alla yaaliyo wixii iyaguna dadkaasi ay qurumaysanayaan amaba masalan ur leh iyadana in marka masaajidka aan loogu la imanin ayaa wanaagsan waxa kale kutubta ay tilmaamaysaa yani qofku haddii uu xirfad yar ayana liidato ka shaqeeyo oo masalan sida xarga iyo oo kale waxaasu maalin oo dhan ku dhex jira dee macalmariyihiisi maclumihiisiba waa wada urayaan marka waa inaan masaajidii la soo gelin beri dhaweyto ayaa nin baanu meel ku wada tukan jirin inta badan masaajidkan isugu soo geli jir ninkaasi waa dabaaqo hudheel wayse waaba dadaalaya hudheel buu kasoo baxaya giddi maanta waxbuu shiilaya isagoo wax alla wixii uu shiilaya wuxuu isku daraya oo dhami ayse korkiisii kasoo urayaan ayuu masaajidkii soo gelayaa yani ninkii ilaahay baa naga kaxeeyey anoo isla tilahayd war laba maryo kala diyaarso oo maryo aad meeshan ku gashay maryo aad meesha ku gasho ayaa ilaahay naga kaxeeyey ninkii meel qabtay mooyaane marka waa in waxa la yaaliya wixii ur lahoo dhan yani masaajida laga ilaaliya iyo meelaha majaamicda ee dadku ay isugu imanayaan yani diinteenu meel aliyaaliyo meel ay dhaaftay ma jirto yani wax walba way ka hadashay waa in markaa sidaa ay tahay yani loo raacaa imika masalan dee waxa lamida masaajida meel aliyaaliyo meel kasta oo laysugu imanayo ayaa iyaduna lamida ila halkan waxaa loo diiday dadkan isugu imanayo waxaanaad ku dhibaysa ayaa lagugu diidayey meel aliyaaliyo meeshii kale laysugu imanaya ama guri ha haato ama xafiis ha haato ama bas dhexdii ha ahaato in wixii dadkaasi ay kuhanayaane ay diidayaan in laga ilaaliyaa waa arrin laga maarmaana weeye wa akli dii riixin kariihin cunidiisa wey wa xuduuri qariibin muxtadarin waxaa kaloo ayana ka mid a qofkii oo yani xaadira qof qariibahoo u dhow see gabadhiisii qof saaxiiba yani qaraabadiisa aduu qof ka tirsan oo muxtadarahoo mawdkii uu kusoo xaadiray yani qofkii haddii uu xaadiro oo qofkaa qariibka ah ee nafsi ay ka gurmayso aad goobsuu joogay aada soo xaadirto jamaacadii waad uga hari kartaa aw xuduuri mariidin bilaa mutacahidin ama waxaad soo xaadirto aad timi ood u timi nin mariid ahoo xanuunsanaya oo aan cid ilaalisa iyo cid wuxuu doonaya siisa aan haysanin isagana jamaacadu waad uga hari kartaa si aanu dee qofkaasi u dayacmin ama ha ahaado qof qariibahoo kuu dhow ama ha ahaado mid ajnabiya midka danbaate waa hadii uu ka baqanayo yani inuu halaagsamo hadii uu ka tago qofkaa dhibaato haysa yani dee inuu isbarogo oo dabeedna uu dibba isu soo rogi kari waa ina qasbo saa ku qabto uu ka baqanayo ayana haddii markaa darar daahira uga baqanayaana ayana filasax lamidun weeye aw yanasu bihi ama waa weheshanayaaba masalan qofkii dee aada buu xanuunsanayaa markaa cidina lama joogto markaa qofkan u yimi ayuu qofkii weheshanayaa oo aanu doonahayn inuu ka tago taasina cudurdaar qofkii way u noqonaysaa ama ha ahaado qof qariiba ama yani qof ajnebi ahoo qofka ka fog midkuu doonaba ha ahaadee marka waxaa la yaaliya masalan dee qofku hawlo waaweyn oo uu qofku leeyahay haddii wax laga dhacay uu daba joogo haddii uu wax ka lumayo uu baafinayo waa uga hari karaa bay yidhahdeen culimadu haddii masalan hurdo aada u darani ay hayso oo aanu markaa jamaacadii aanu tukan karaynin waktigiina uu galay markaa cudurdaar waa u noqonaysaa qofkii uu kaga tago adigu diinta waxaa laynoogu jideeyey yani iyadoon si aan wax xaraji aanu inooga qabsanin markaa dhinaca markaa sidaa looga fudaydiyey dee xagga kalena waa laga adkeeyey oo qofku dee wax cudurdaar weyn a mooyaane inaan wax kale uga tegin ayaa la doonaya rasuulka sala lahu alay sl ninkii indhaal ah marka uu weydiistay in urufka inuu gurigiisa ku tukado waa u ogolaaday rasuulku welibana yani wuxuu sheegay boholo iyo bahala inay jiraan cid soo kaxaysana inaanu haynin markuu jeestayna wuxuu yidhi ma maqlaysa intuu yeeday buu yihi aadaanka ma maqlaysaa dee haa buu yidhi haddaba wuxuu yidhi ajiib mar haddii aad aadaankii maqlayso ajiib buu yidhi ka dhinacaana sidaas ayaa looga adkeeyey wixii dhibaato ee qofka markaa ku timaado ee jamaacadii uu la gudan kari waayo ama wixii danahee weyn ee qofku uu yeesho ee uu jamaacadii la gudan kari waayo iyaduna dhinac ahaan dee waa looga baneeyey markaa waa inuu qofku dee isagu isqiyaaso ayaa laga maarmaana
faslun fi sifaati aima fasalkan waxaa loo gunteeyey oo uu kaga hadlayaa sifooyinka iyo tilmaamaha ay leeyihiin aimada iyo dadka salaada tukinaya laa yasixu ansixi maayo iqtidaa'uhu inuu qofku ku xidho biman qof yaclamu uu og yahay butlaana salaatihi salaadiisu buritaankeeda aw ama yactaqiduhu uu rumaysan yahay salaadiisa buritaankeeda wadaalika mithaalka mujtahidayni waa laba dadaalay oo ikhtalafaa fi lqiblati qibladii isku khilaafay aw inaayayni ama laba weela isku khilaafay fain tacadada haddii uu tiroobo adaahiru shayga daahirkii fal asaxu asax waxa weeye asixatu inuu ansaxayo maa lam yatacayan inta aanu u caynoobin inaa-ulimaami imaamka inaa weelkiisu linijaasati nijaase haddii aanu u caynoobin oo bimacnaa aan lagu cadayn oo loo sugin fa in danna hadduu maleeyo tahaarata inaai gayrihi gayrkii weelkiisa inuu daahir yahay haddii uu maleeyo iqtadaa bihi waa ku daynaya qaطcan khilaaf la-aanba waxau leeyahay sheekhu ma ansaxayo qofkii inuu ku xidho ciduu og yahay salaadiisa buritaankeeda iyo baatilnimadeeda dee waa qofuu og yahay oo kale inuu gaal yahay ama inuu xadasay oo dee inuu halkan ku kaajay buu arkayey mana weysiisanin ama nijaaso ugu taalla marada ayaa u muuqato arkaya ma ansaxaya inuu ku xidhaa liannahu laysa fii salaatin fakayfa yaqtadii bih waxay leeyihiin qofkaasi salaad kuma jira ee sideebuu ugu xidhanaya markaa
ama malaynba maayo ma ogee wuu caqiidaysan yahay yacnii inay salaadiisu burtay oo ay baatil tahay ayuu caqiidaysan yahay ijtihaad baanu ku caqiiday arrintaa oo waa maxay waa laba mujtahid laba qof oo isku qabsaday qibladiiba isku khilaafeen markaasay ijtihaad ku sameeyeen mid waliba dabeetana mid dhinac ayuu u qaatay ama laba weel oo biyo ku jiraan midna baahir yahay midna nijaas yahay ayay isku qabteenoo waa ku ijtihaadeenoo midba dabeed weel buu qaatay marka iyagana midkood inuu midka kale ku xidho ma laha maxaa yeelay dee wuxuu rumaysan yahay inuu isagu qibladii asiibay ama uu weelkii daahirkahaa isagu asiibay oo kan kale uu kii nijaasaha qaatay ama kayra alqibla inuu u tukanayo ayuu dee rumaysan yahay markaa isku xidhan maayaan wuxuu yihi haddiise shaygan daahirkaahi haddii uu tacadudo oo uu dhowr yahay shaygan daahirkaa ayaa tacaduday oo dhowr ah qowlka asaxi waxa weeye inay ansaxayso isku xidhashadii barkoodba barka kale inay ku xidhaan inta aanu u caynoobin ee aan bimacnaa loogu cadaynin weelkaa imaamka nijaaso way iska bannaan tahay markaa yacni mid kasta kale inuu ku xidho way iska bannaan tahay laakiin haddii mid yani u caynoobo oo ay kaso ka beri noqoto nijaasadii kuwii kale oo ay mid u caynowdo dee kaa in lagu xidhaa markaa ma banaana maa lam yatacayan inaa-ulimaami linijaasa lilnajaasa haddiise uu maleeye buu idhi mid ijtihaadkiisii iyo dadaalku sameeyey baa wuxuu ku maleeyey inuu weelkaa qofkan kale uu qaatay uu daahir yahay ayuu maleeyey ijtihaadkiibuu ku maleeyey iqtadaa bihi qaطcan khilaaf la-aanba iyada taa wuu ku xidhanayaa mar haddii uu sa isagu maleeyey inuu imaamka ninkaa kale weelkiisu daahir yahay ka imaam u ka dhigin kara uu ku xidhanaya ee falow ishtabaha haddaba khamsatun shan weela oo fiihaa najisun mid nijaasi uu ku jiro ayaa calaa khamsatin shan qof ayay iskaga qaldameen fadanna markaasuu maleeyey kullun mid la arkaa dahaarata inaa-in weel dahaaradii ayuu maleeyey fatawada'a bihi markaasuu ku weysaystay wama kullun mid la arkaana fii salaatin salaad buu imaam ka noqday shantii salaadood fa fi lasaxi asax haddaan qabano yuciiduuna alcishaa cishaay ayay soo celinayaan ilaa imaamaha imaamkeeda mooyaane oo fa yuciidu lmagriba imaamkeedii maqrib ayuu soo celinaya waxau leeyahay sheekhu haddii shan weeli oo mid nijaasi uu ku dhex jiraa ay iskaga qaldamaan shan qof ijtihaad bay dabeedna la yimaadeen mid kastaa wuxuu dabeedna maleeyey oo ijtihaadkiisii gaadhsiiyey shantii weela mid ka mida ayuu dahaaradiisii u maleeyey markaasaa mid weliba uu ku weysiisay kuwii kalena waxba male uma hayo ee kaasunbu isagu nudaariyo u maleeyey uu ku weysiisay mid waliba mid markaa shantana mid baa nijaasa afarna daahir bay ahaayeen mid walibana mid buu qaatay hadday halkaa ku kala tagaan hadday wuxuu soo raaciy mid walba isagoo imaam salaad noqday markaasa wuxuui mid waliba salaad buu dabeedna imaam noqday shantii salaadood ayuu mid waliba mid imaam ka noqday salaadiis waxbay ka bilaabeen wuxuu yihi qowlka asaxi waxa weeye waxay soo celinayaan salaadii cishaai ayay soo celinayaan oo waxay leeyihin nijaasadii baa waxay u caynowday imaamkaa salaada cishaa i tukiyey weelkiisa sida markaa iyagu ay u qaateenay sheeganayaan ilaa imaamkii cishaayigaa isagu tukiyey mooyaane oo isagu maqrib ayuu soo celinayaa maxaa yeelay dee imaamkii maqribka ayay nijaasadii u caynowday xaqa imaamkaa salaada cishaa i tukinayay
yacni daabidka arrintaasi ama waxa koobaya waxa weeye mar haddaynu si u dhigno yacni mid waliba wuxuu soo celinayaa salaadii uu ma'muumahaayee ugu dambaysay salaadii uu ma'muumahaayee ugu dambaysay ayuu mid waliba soo celinaya imika masalan mid subaxii ayuu isagu tukiyey midna duhurkii midna casarkii midna cishaaigii mid wuxuu subax midna duhur midna casar midna maqrib midna cishaai shantiibaa sidaa midbow miduu miduu imaamu noqday markaa wuxuu yidhi dhammaantood waxay soo celinayaan salaadii cishaai ilaa imaamkeeda mooyaane maxaa yeelay dee waa salaadii ugu dambaysay ee ay afartaasiba ay maamuumiin noqdaan salaadii ugu dambaysay ee afartaasi mid waliba uu maamuum noqdo way salaada cishaayo marka laga soo bilaabo subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib afartaasi salaadii ugu dambaysay ee ay maamuum noqdeen waa salaada cishaayo taasiyay soo celinayaan ilaa imaamkeedima isagu maqrib buu soo celinayaa lannu salaadii ugu dambaysay isna ma'muumu ahaa waxay noqonaysaa salaada maqrib si kale haddaanu dhigno in alliyaaliye inta ay cidi hadhsan tahay ee aanay imaam noqonin yacni cid lagu reebo ama la yidhaahdo yacni kaasaa laga yaabaa inuu weelkiisii nijaas yahay ayaa dha ayaa ayaa jirta markayse soo dhammaato dee kaa ugu dambeeyun bay fadhidaa oo cid kaloo lagu sii reebaa ma jirto yani haddaynu qaabkaa udhignana waa sidaa markaa wuxuu ihi falow istabaha hadday khamsatun shan oo fiiha shan weel oo fiihaa najisu nijaas ay ku jirtaa calaa khamsatin shan qof haddii ay iskaga qaldamaan fadanna uu maleeyo kullun mid la arkaa dahaarata inaa-in weel dahaaradii ayuu mid waliba maleeyey fatawada'a bihi markaasuu ku weysaystay wa ma kullun mid la arkaana fii salaatin salaad ayuu imaam noqday fa fil asaxi asax haddaan qabno yuciiduuna alcishaa cishaay ayay soo celinayaan ilaa imaamaha imaamkeedii mooyaane salaada cishaay imaamkeedii mooyaane oo fa yuciidu isagu wuxuu soo celinaya almaqriba buu soo celinaya hada mid waliba salaadii ugu dambaysay ee u maamuum ahaa ayuu soo celinaya intaa uu qof harsan yahay aanu mid tukin uu harsan yahayna yani waxa un la odhanaya ma laba ay harsan yihin labadaasay kusii hadhaysaa marka midaase midkii markay dhammaatana dee kaa ugu dambayn bay fadhida wey walow iqtadaa hadduu ku xidho shaaficiyun baa bixanafiyin ku xidhay mid madhabkaa shaafici haysta ayaa mid isagu madhabkaa xanafiga hays ayuu ku xidhay xanafigaasoo mase farjahu farjigiisa taabtay oo iftasada ama isa sarsaray oo dhiig iska keenay fal asaxu asax waxa weeye asixatu ansixid weeye fi lfasti isa sarsaridaa inay ansaxaysa weeye duuna almasti taabashada maya ictibaaran inagoo fiirinayna biniyati lmuqtadii kan ku xidhay niyadiisa inagoo fiirinayna waxau leeyahay sheekhu wuxuu inooga halkan inooga timaa dhowr masalo oo markaa madaahibta iskhilaafkooda yani furuucda masailka ila isku khilaafeena wuxuu yihi hadduu nin shaafici oo madhabkaa shaafici haystaa ayaa wuxuu ku xidhay mid xanafi ah xanafigaasoo sameeyey shay madhabka shaafici ku ah shay salaada burinaya masalan waa inuu farjigiisu taabtayba dee farjiga taabashadiisu masul farji waxay ka mid ahayd nawaaqid wuduuc cinda madhab shaafici ama wuxuu sameeyey wax isaga madhabka xanafiga ah mubdil ku ah aan laakiin shaaficiyadu mubdil aanay u arkeynin waa markaa uu isa sarsaree uu dhiigga iskaga keeno iftaasada markuu ina leeyaha wey oo madhabka abu xaniifa wuxuu qaba haddii fasti qofku isku samaysa sarsaru dhiigtaa iskaga keenay inay yani ka burayso yani waysadiisa ay halaa ku burayso laakiin madhabka shaaficisa ma qabo wuxuu leeyahay haddana asax waxa weeye inay ansaxayso ku xidhashadii marka uu isagu la yimi shay agtiisa mubdil ku ah laakiin kan isaga ma'muumka ee madhabka shaaficiga agtiisa aan mubdil ku ahayn oo waa maxay waa fasdiga iyo isa sasaridda kan isaga ma'muumka agtiisa shay mubdilo wayse burinaya kuma aha laakiin kan imaamka ee xanafiga mubdil baa agtiisa ku tahay duuna almasi ayaa taabashada maya taabashadii farjiguna ma'muumka agtiisa ayay mubdil waysadii u tahay laakiin imaamka xanafiga uma aha oo waxaynu ictibaarinaynaa buu leeya biniyati lmuqtadii kan ku xidhay niyadiisa ayaan ictibaarinaynaa maxaa yeelay dee muxdif buu ka dhigan yahay isagu markuu masiga sameeyey ee uu taabtay imaamku laakiin fasdigan markuu sameeyey dee muxdis u arki maayo maamuumkii marka asax buu ina yidhi taanigu wuxuu leeyahay waa cagsa daalika oo waxaynu fiirinaynaa ictiqaadka ka lagu xidhay ayaynu fiirinaynaa oo masiga ayay ku ansaxaysaa buu leey lakin fasiga kuma ansaxayso beeshadi walaa tasixu ansixi mayso qudwatun xidhasho bimuqtadin mid isagii mid kusii xidhan in lagu xidhaa ma ansaxayso walaa biman mid in lagu xidhaana ma banaana talzamuhu ay ku waajibayso icaadatu soo celini wadalika mithaalka muqiimin waaba mid negiyo tayaamala gebagabaysay oo kale waxau leeyahay sheekhu ma ansaxayso qudwatun bimuqtadin in lagu xidho mid isagii muqtadi oo mid kusii xidhan xilligaa aanay banaanayna waa fii xaali qudwatihi markuu ku xidhan yahay weeye oo maxaa meesha ka baxaysa masalan haddii masaajidkaa lagu wejiro dad masbuuqiin ahoo salaadda ay wax ka horreeyeen hadday jiraan oo laba ragcadood ragcadii wax lagala horreeyey markay imaamku salaamanaqsado ay salaadooda u kacaan qofku uu ku xidhan karaa laakiin intuu imaamka ku xidhan yahay ayuun baan la ogolayn inaad ku xidhato maxaa yeelay waxay leeyihiin waa taabic wuxuu raacayaa kayrkii oo sahwiga imaamkaa ka horeeyuu daba taagay baa soo haleelaya imaamka shanigiisii arrintiisuna waa inuu dee mustaqil yahay uu keliyu taagan yahay waa inuu isagu markaa sahwiga cid kale xambaarayaa bay leeyihiin isagii haddii sahwi kale ku imanayo maya oo ma kulmayaan labadaas waana ijmaac bay leeyihin ayaa arrintaa kusugan ijmaac madhabiya baanu u dhowyahay dada xadiisi baa jiray saxiixin ku suganoo dadku inay abubakar ku xidheen rasuulka dabadi waxay markaa xadiidka ay kaga jawaabaan oo ay shaaficiyadu yidhaahdaan waxa weeyo lagu xambaarayaa dadku waxay ku xidhnaayeen rasuulka laakiin abubakar wuxuu isagu mubaliquun bu ahay ugu soo gaadhsiinayo waxa kaloo iyaduna aanay ansaxaynin biman talzamuhu icaadatun cid ay waajib ku tahay soo celini salaada inuu soo celiyaa cid ay waajib ku tahay ayana in lagu xidhaa ma banaa oo waa maxay waa ka muqiimin tayamama waa qof negi oo weysaystay biyola-aan weysaystay hore waxaynu u soo marnay yani aynu kitaabu tayamum aynu ku soo marnay qofka meel biyo u qaaliba ah ugu tayamume ugu gebagabaysta lifaqdi lmaa biyo waayidood meeshuna meel biyo u qaaliba ay tahay ase xilligaasu uu ka waayey salaadaa wuu soo celinayaa baynu nii madhabka shaafici weeyaan markaa qofkaas aada saa u rumaysantahay icaada ay ku waajibtay inuu soo celiyaa isagana ku xidhan maysid walaa qaariin walaa tasixu qudwata qaariin mid qaariya biummiyin inuu ku xidhaana ma banaana fi ljadiidi jadiid haddaan qabano wa huwa ummi man mid weeye yukhilu dhimaya bixarfin xarf aw tashdiidatin amashad min alfaatixati fatxada ka dhimaya wa minhu kaa waxaa ka mid a aradtum baa ka mid a yudqimu aragti wuxuu isku idqaamayaa fii gayri mawdicihi meelaan idqaam lahayn ayuu isku idqaamaya waalfaq waalfaq ayaa ka mida yubadilu isaguna xarfan buu bixarfin xaraf kale ku bedelaya wa tasixu bimilihi mid la mida laakiin isaga waa ugu ansaxaysaa wa tukrahu waa la karahaysaa bitamtaani ka ta'da isagu celceliya walfa'faa'iyo ka fa'da celceliya wallaaxini wallaxaani iyo ka isaguna laxniya waa karaahiyo waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayso xidhasho nin daari'a oo faatixada ka adag inuu mid ummiyo oo aan faatixada ka adkayn ku xidhaa ma banaana filjadiid qowlka jadiid haddaan qabanno leanna waxay leeyihiin imaamku dee ma'muumka masbuuqa ah ma'muumka masbuuqa ahee isagoo masalan rukuucay oo kale uu u yimaado faatixadii wuu ka xambaarayay imaamku dee waxa faataxa masbuuq ka xambaari karaana waxay leeyihiin de waa ninkii wanaajinaya ee isagii garanaya haddii aanu isagiiba garanayn inuu mid kale ka xambaaraana suurtagal maaha markaa ma ansaxaysa nin qaariyah oo faatixadii wanaajinaya mid umiyo wanaajinaya inuu ku xidho jadiid baanaynu nidhi qadiim isagu wuxuu leeyahay salaada siriyada way iskaga xidhan karaan laakin ta jahriyada iyumaanu ku xidhan karin marka ummi waa nisbatun ila alum waa xaaladii ay hooyadii ku dhashay oo kale ka ku sugan ayaana markaas laga soo qaada mid xaaladii hooyadii ku dhashay oo kale waana kaan waxbana qorin waxbana akrin baa la yidhaha hadda si halkan waxa weeye fuqahadu man yukhilu bixarfin waa qofka xaraf dhimaya aw tashdiidatin min alfaatixa hal xaraf ayuu dhimayaa masalan makrajkiisi iyo meeshuu ka soo bixi jiray xarafkaasi ayaanu kasoo saari karin aw tashdiidatin min alfaatixa ama afar iyo tobanka meelood ee la adkeeyo faatixada ayuu mid ka mida fudaydinayaa tan hore usoo tilmaanay yani xagga salaada sifatu salaam markaynu kusoo jirnay haddii uu hal shad fudaydiyo in kelmadda qiradeeda ay burayso kelmadii haddaan lagu noqon lagu noqona qiradoodan baa buraysa qiradii hadday burto dee salaadii baa buraysa marka kaas ayaa ummi la yidhaahdaa ninkii isagu hagaajinayay inuu kaa ku xidho yani lama ogola marka waxay noqonaysaa dee cidaad garanaysa un inaad ku xidhato dadka intooda badan ee maanta nin saxayoo hagaajinaya aada buu yaryahay dadkaa dee bartay ee ilaahay u sahlay mooyaane wa tasixu bimilihi laakiin mid isagoo kale ah waa ugu ansaxaysaa oo way istukin karaan markaa labadaasi man yukhilu bixarfi aw tashdiid min alfaatixa waxaana ka mid a kaa aragti baa ka mida bu ihi kaa dhimaya xarafka ama shadka waxaa ka mid ah arabti arabtun arabtuna waxa weeye waa ka meel aan idqaam lahayn ayuu isku idqaamayaa alhaquna waxa weeye waa ka ku bedelaya xaraf buu xaraf ku bedelayaa markaa kuwaas ayaa ka mid a ummiga in lagu xidha aanay banaanayn ee dhimaya akrintii faatixada wa tasixu bimili buu yidhi markaa isaga mid lamida way ugu ansaxaysaa oo mid sidiisa oo kale ummiya dee way banaan tahay inuu ku xidhaa isaga ka tamtaamkaa buu ihi ee ta'da un celcelinaya ama faataahe isagu fa'da celceliya kuwaas iyaga way iska karaahiyo ee ma burayso qudwadii iyo kudayashadii iyo ka laaxinka wallaxani wallaaxini ka laaxinka isaguna samaynaya ee waxaan macnaha doorinaynin isaguna laxniga ku samaynaya kaana in lagu xidhaa karaahiye wey laakiin salaadii umise laakiin waxaa qayda wax macnaha doorinaya waa inaanu ku laxninaynin fain kayara macnan hadduu macnaha doorinayo wadalika mithaalka ancamtu bidammin aw kasrin ancamtu buu yidhi aw ancamti buu yidhi abala waa burinayaa kaasi salaad haman mid salaadii amkanahu ay u sunto gashay atacalum inuu bartaa fain cajaza lisaanu hadduu carabkiisu ka caajiso ow ama lam yamdi aanu tegin zamaanu imkaani tacalumihi barashadiisa yani wakti ay u suurto gashay inuu bartaa ama aanu tegin kaana waa la kala qaadayaa ee fain kaana fi lfaatixati hadduu faatixada yahay fakaumiyin ummi wuu la mid yahay wailaa haddii kaloo halkuu laxninaya aanay faatixada ahayn fatasixu waa ansaxaysaa salaatuhu iyo wlqudwatu bih in lagu xidhaaba waxau leeyahay sheekhu haddii laxnigaasi uu macnaha doorinayo waa maxay halkii ancamta ahayd ayuu ama goday ama kasriyey ila waxay ahayd siraat aladiina ancamta calayhim ilaahu nagu hanuuni jidka kuwaad u nimcaysay ancamta adigoo aada u nimcaysay haddiise la godo ancamtu anigu aanu nimciyey bay noqonaysaa ama ancamti haddii la yidhaahdana dee khidaab dumar bay ku dhacaysaayo yani ruuxu yahay dumar ee aada u nimcaysay marka macnihii wuu isbedel baa ku imanaya wuxuu leeyahay haddii uu mackaa la yimaado wuxuu burinayaa salaada ciday u suurto gashay inay bartaa ee aan baranin salaada ciday u suurto gelaysay inuu barto ee aan baranin way ku buraysaa laxniga haddiise carabkiisu uu ka caajiso oo uu dee fadxinba kari waayo ama waxa aan tegin wakti ay ugu suurto gashay inuu bartaa oo haddaaba soo islaamayba haddii carabkiisu uu ka caajiso ama waxa aan soo marin qofka wakti uu ku baran karo oo dee dhawaan baabu soo islaamay labaad u kala qaadaysaayo waxaane meeshani uu macnaha laxniga macnaha doorinaya uu kula yimi inay faatixada tahay iyo inay qur-aanka indiisa kala tahay haddii ay faatixada tahay faka ummiyin ummi buu la mid yahay maxaynu soo marnayn ummina dee mid daari inaanu ku xidhanaynin laakiin ka la midkii inuu ku xidhanayo wa ilaa haddii kaloo kayr alfaatixa ay tahay faatixada keyrkeeda ay weeyaan se meelo kalunbu qur-aanka ka jejebinaya fatasixu salaatu waalqudwatu bihi waa ansaxaysaa salaadiisa iyo in lagu xidhaaba walaa tasixu ansixi mayso qudwatu rajulin ninku xidhashadii walaa khunhan labeed ku xidhashadii biimraatin uu ku xidho lama ogolo walaa khunhan khunha inuu ku xidhaan lama ogola watasixu waa u ansaxaysaa lilmutawadi'i kii weyse qabay inuu bilmutayamimi kii gebageyse ku xidho wa bimaasixi lkufi kufka kii masaxayna waa u banaantay inuu ku xidhaa walilqaa'imi kii taagnaana u ansaxaysaa bilqaacidi kii fadhiyey iyo walmudajici kii jiifay ku xidho walilkaamili kii kaamilkaana bisabiyi walcabdi inuu ku xidhaa waa banaan tahay waxau leeyahay sheekhu ma ansaxayso inuu nin ku xidho iyo labeebtoona gabadh inuu ku xidho lama ogola labeeb kale inay ku xidhaanna lama ogola oo inuu ninkii gabadh ku xidho lama ogola leanna xadiidkaa lan yaflixa qowmun wallow amrahum imra'atan liibaani maayaan qolo arrinkooda gabadh u dhiibatay kaas ayuunbay imaamadana kaa mid dhigeen markaasaas ayay culimmadu u badan yihiin adigu afraad baa laga sheegay markaa inay bannaan tahay yacni inay gabadhi tugin karto labeeb inuu gabar ku xidhana ma banaano dee waxa dhici karta inuu nin noqdo walaa khuntan inuu ninkii iyo labeebkiina inuu khuntan ku xidhaan lama ogola maxaa yeelay ninka waxaa khuntaan loogu deeda inuu ka inuu labeeb noqdaa dhici inuu inuu naag u caddaada dhici karta waxa khunse khunse loogu diidayaana waxa weeye waxaa dhici karta ka dambana inuu nin u caddaado ka horana gabadh saa darteed baa loogu diidaya oo suwarka ay qudwadu leedahay iyo isku-xidhashadu waa sagaal shanna way ku ansaxdaa afarna waa ku burtaa shanta ay ku ansaxdaa waa nin nin ku xidhay iyo labeeb nin ku xidhay iyo gabadh nin ku xidhatay iyo gabadh labeeb ku xidhatay iyo gabadh gabadh ku xidhatay shantaas iyada way ku ansaxaysa afarna waa baatila nin labeeb ku xidhay iyo nin gabadh ku xidhay iyo labeeb labeeb ku xidhay iyo labeeb gabadh ku xidhay afartaasina markaa waayana baatil bay ku tilmaamaan waxa kaluu yidhi waa tasixu lilmutawadi bilmutayamimi waxa ansaxaysa inuu ku xidhay nin weysaystay mid gebagabaystay kaasoo weliba aan dee soo celin lagu lahayn dawaatan hore usoo maray kii soo celinay inaan lagu xidhanaynin masalan waa nin musaafir oo dee meelaan biyo u qaariba aan ku gebagabaystay oo kale kii isaga weysaystay waa ku xidhan karaa maxaa yeele dee dahaaradiisii wuxuu kala yimi bedel ka kaatinayo in masaladii soo celiyo wa bimaasixilqufki qufka kii masaxdayna kii isagu cagaha mayday waa ku xidhan karaa maxaa yeele salaadiisu de isna waa salaad aanu soo celinayno ku filan kii qaayimka ee taagnaana mid qaacida inuu ku xidha u banaanta iyo mid jiifaba maxaa yeelay bukhaari ayaa waxaa ku sugan in rasuulku salaatii maradi mawtii uu tukiyey isagoo taagan abubakar iyo dadkuna way taagnaayeen marka kaas ayaana nasakhay bay yidhahdeen xadiidka yani rasuulku sala allahu alay slam uu yihi inamaa jucila alimaamu liyutama bi imaamka waxaa loo yeelay in lagu xidho waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmaciin marka uu fadhi ku tukano dhammaantii fadhi ku wadaskooda xadiidka waxay dhaheen kaasaa ka dambeeya oo naskhay ficilka waxa ansaxaysa bu uhi kaamilki kii kaamilkaha isagu inuu ku xidhaa waa u banaan tahay kaamilna waxa wey kii baaliq aha ee xorta aha qaangaarka xorta aha inuu ku xidho sadi waa banaan tahay mumayis ah oo maxaa yeelay dee salaadiisu waa salaa tirsan camar ibnu salima waxaa la sugan inuu tolkii tukan jiray waktigii rasuulka isagoo lix jir ama toddoba jira bukhaari baa wariyey leanna rasuulku sala la alay slam wuxuu hi qolada waxa tukanaya ka qur-aanka ugu yaqaana anigaana ugu qur-aan batay buuhi markii la eegay isaguna weliba wuxuu ku qur-aan batay